waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali wallahi shirkan aada u fiicanya maxaa yeelay sanadkii hore ay warsadeen inaan imaado aan ka hadlo afar waxaan qabay oo fadhi inaan ka hadlo sanadkii hore sanadkan waay ugu waceeni dhaheen imaaw inaad ka hadashid waa arrin aad u fiican melbourne riders festivala la dhahaa melbourne riders festival waxaa loo sameeyey dadka buwaagta qoraan miste story telling oo sheeko ay sheegaan aniga aadaan maaragtay ugu faraxsanahay in ay dhaheen imaaw buugayga shining the story of lucky man marka sanadkan waxaan ku leeyahay labo fadhi aanaan ka hadlo oo laga hadlayo citizenship iyo maaragtay identity meesha ka imaatay waa gartay buuggan aada hore u qortay hadda waxaa laga joogaa lix bilood baan umalaynaya markii uu soo baxay sidee u socdaa dad badan ma akhristeen ma gateen su-aal ma lagaa weydiiyaa wallaahi buugga si fiican u socdaa maxaa yeeley waxaan tegey festivaalada oo buugga riders festival oo australia dhan buwaagtii waxay noqdeen in dad badan dad weyn iyo dad yarba ay akhriyaan tan ugu fiican ay noqotay sida buuggayga oo usoo baxay iskoolaadka akhriya shalay iskoolan tegey librariga u yaalaa way akhriyaan marka wallahi sidii oo usoo baxay buug si fiican u socdaa waa gartay buugga ka sokow shaqadaada caadiga waxa waye inaad iskuullada tagtid oo dhalinyarada iyo ardada la hadashid oo aad kala hadashid arrimaha qaxootiga iyo dadka soo galootiga su-aalaha ugu badan oo lagu weydiiyo maxaa ka mid a markaad ardadoo kale la kulanteed
su-aalaha ugu badan la i weydiiye waa waxaa ka mid ah siday adiga a markaa australia imaatay maxaa sida maxaa u noqotay si nin oo shaqa nin youth worker oo ciyaalka la shaqeeyey haddana aad buug qortay siday ku noqotay maadaama dad badan oo wadanka imaado oo refugee ma noqdaan ay successful inay noqdaan siday ku noqotay marka su-aashatan ugu weyn waxay la yaabsan yihiin in maaragtay waxay rabaan dadka dhan inay saas noqdaan marka su-aasha ugu badan la iweydiiye waa taas su-aasha kale la iweydiiyena waxa waaye soomaaliya dad badan ma yaqaanaan soomaaliya dhaqankii diintii aan ka hadlaa soomaalida dhaqankooda soomaalida inay yihiin dad fiican oo ma aha dad maaragta wadanka yimaada boqolkiiba sagaashan waa dad fiican maxaa yeele ma dhihi karta boqolkiiba boqol boqol sagaashan marka su-aalaha ugu badan soomaaliya iyo sida aniga wadanka u imaaday aan ka faa'iidaystay in ay nafsadatayda iyo familkeyga iyo soomaalideena aan wax u taray waa gartay waxaa tilmaantay soomaalida dhaqankeeda iyo dad muslima inay yihiin dabcan warbaahinta waxyaalaha ka socda aad baa ula socotaa pauline hanson oo laga soo doortay gobolka queensland oo senatarad noqotay sonia kruger oo iyaduna barnaamij ka shaqeysa janal ten subax dhoweed barnaamijkeeda waxay ku sheegtay inay taageersan tahay in muslimiinta aan loo ogolan dalka inay soo galaan waa dood aada u socota dooddaasee u aragtaa adiga su-aalo ma lagaa weydiiyey markaad dadka la hadlaysa
su-aalahaas horta waa badanaa macalimiinta ay weydiiye mise dadka waa weyn ciyaalka ima weydiiyaan waa arin maaragta aad oo hadda ay australia ay u jirto maxaa yeelay telefishinka dadka badanaa australia ah dad cabsanayo waxay ka cabsanayaan maaragtay waxay ka dhacay faransiiska waxay ka cabsanayan waxay ka dhacay afghanistan iraq marka dadkii way marka aniga meesha aan la hadlo markasta su-aal waxay warsanayaan maxaa u malaysaa sonia the lady oo maaragta ay warsatay hadda naagti iyo maaragtay pauline hansonna waxa waaye qof maaragtay oo waxay dadka u sheegtaa maaragtay wax very aad simbol u ah ay dhahaan muslimka ma rabno wadanka australian saasoo kale maaha waa very complex waa dad dad isku jiro muslin muslim dadka muslim ahayn dad waa isla dad isla dhaqma marka nambaro maaragtay dad yar baa raacsan marka badanaa waxaan isku dayaa cabdi ahaan inaan tuso dadka in aniga ahay nin maaragtay aabba ah soomaali ah soomaali dhaqankiisa oo australian oo degan yahay oo jecel yahayn australia to make it maaragtay macnaha su-aasha fudud waxaan ka dhigaa maaragtay qof maarag qof fiican inaan ahay oona aniga qof oo nafsadateyda iyo dadkeygaba wax u taro marka su-aasha taasaan ugu jawaabi karaa waa gartay laakiin guud ahaan ma dareentaa in australia ay isbedeshay hadda sanado badan baa degan tahay cabsidan laga qabo argagixisada australiyaanku kulligood ma cabsidaasay qabaan bay kula tahay mise cabsidaas mise muslimiinta oo dhan bay u qabaan mise way ogyihiin inay dad yar uun yihiin oo rabshada iyo dhibaatada wada dad badanaa dadka oo u maleeya dadka muslimka waxay yihiin waa dad weli muslim la dhaqmin dadka badanaa hataa dadka oo hadda dhahaayo muslim dad fiican waaye waa dad australiyan kale ah dadka australiyan kale ah ayaaba aaba dagaalamaya dhahaayo war muslim waa dad fiican marka waa dad yar oo dadki yar laakiin waxay bini aadamka wuxuu yahay dad yar markay waxyaalo oo ay dhahaayaan xun dadka dhana dhegaysanaya marka dad badan ma aha australiyaanka badankooda waa dadka nacban in muslimka la dhibaateeyo waa gartay tan u dambaysa sagaalka bisha augusta wadanka waxaa lagu qabanaya sensaska waxaa loo yaqaana ama tirakoobka soomaaliduna waxaa la tilmaamaa inaysan aada uga qayb qaadan marka maxaa kula talin lahayd maxaad is leedahay muhiimadda uu leeyahay sensasku muhiimadda uu weeyahay sensasku waxaa la ogaana ciyaal ciyaal meeqa ku dhalatay wadankii meeqa soomaaliya imaatay waa history macnaa waa dhaqan wax wadankan waa imaanay wadankeena dhibaataa ka jirta weli waxaa u fiican inaan samayno inaan iska tagno meeshii aan isku qorno in sensigii ay ogaadaan meeqa soomaaliya degan waa wax fiican ciyaalkeena inta ku dhashay wadankana yaqaanaan marka waxaa fiican numberkii xataa dhaqan ahaan waxaa noo fiican soomaalida dadka kale waa la ogyahay meeqaa imaata sensirka waa aaduu u fiican yahay inaan maaragtay inaan isdhibno aan tagni meesha
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali